kan u goorgalay xaaladaas caqabadaha haataa dhanka maamulkeena caqabadaa ka timid waayo maamulka meelo badan oo jidboynti oo u yaalaa jiro oo lacagaha lagu qaadaa jiro waxay leeyihiin ganacsatadii maamulkii lacagta shil soomaaliga ma qaadanaya maamulkii doolaray rabaan bis taa waxay keentay marka mar kastaba caqabadii keenaysaa marka hadda waxay noqonaysaa hadda aynu kalifaysaa inaan tagno meelaha aan lacagta ka qaadano jidboyntada aan lacagta ka qaadano inaan tagno waraaqooyin aan dhiib aan dhigno oo farayso dadka lacagtaas ku howlan inay qaataan shili soomaaliga lagu dhiirigeliyo labo lacagta shili soomaaliga maamulka meesha ay doolarka qaada lahaayeen inay lacagta shili soomaaliga qaataan waay ciidamada sidaas oo kale marka annaga marka maamul ahaan markaan annagana qaadno annagana isa siino waxaa soo baxaya marka bulshadiina inay nagu daydaana soo baxayso marka arrintaas caqabadahaas waana soo gaareen ganacsatadana waa iska aragnay waxayna yidhahdeen annaga eedda a xaggeen mayna xaggiinay soo martay marka maalmaha soo socda haddii ilah yhahdo waxaa ii qorshaysan inaan booqdo meelaha jidboyntyada lacagaha laga qaado inaan booqdo warqad faraysana aan dhiga meesha oo sheegaysa in lacagaha shiri soomaaliga aan la diidi karin oo la qaato ninkii doolarkeennana doolarka laga qaado ninkaan doolarkeenana doolarkii loo qiimeeyo laga qaado horta sidaas sheegtayba ka wuxuu lacagta markii la yidhahdo dhibka wuxuu asiibay ama dhibka wuxuu ku dhacay dhammaan